shilkan degmada jowhar u ka dhacay warciisa iyo wardhagax meel layra dhextaalkooda meel oo ka dhacayo meel oo xoogay howd oo ka dhacay niman oo ciidan oo military oo mushaar soo qaateen tuulada biyocadda la yidhaha mushaar kusoo qaateen oo soo socdo ayaa jidgooyo loo sameeyey jidgooyadiina sibina lagu tuuray sibinkii marka lagu tuuray waa lala gefe kii labaad markay baawarka ka degteen oy difaaci galeen hal labaad lagu soo riday kii labaad baawarka u ku dhacay baawarkii waa gubayey yarna waa ku dhintay oo ciidanka ka midana meesha ku nafbax xaggee mushaarka loo doontaa mushaarka ciidamada meelay kala degan yihiin hadda aagga biyo cadda meel laydhahay qoladan mushaarka soo qaadanay degmada jawarigeedana ka tirsantaa
marka ciidamada meelo kala duwan ay mushaaraadka u doontaan oo ay kasoo qaataan
ay u qaataan ha meelaha ay degan yihiin guuta meeshay degantaa mushaarka loogu geeya marka shilka ma waxaad aaminsan tihiin in lacagahaas lagu tuhmayo ciidanka inay soo qaateen in jidgooyo loo dhigtay mise sababo kalaad isleedihiin way ka dambeysay weerarkan lagu qaaday gaariga iyo ciidanka saarnaaba
sababo kalaan aan isleenahay nimankii dagarawadayaasha ahay ayaan isleenahay welina hawshii waa lagu jiraa oo ciidamadii gurmada bay heleen waaga waa dabagaleen weli warcad lagama soo saarin laakiin dhagarqabayaasha waa sidaan islenahay markii beryahan bay meelasha u badnaayeen oo dhowr maroo hadda ka hore meesha ay jidgooye ku sameeyeen waa garta laakiin mar hadduu shil dhaco inta aan la ogaanin xaqiiqda dhabta ah ee ku saabsan shilkaasi cidda ku lugta lahayd haddii markiiba meel laysaga boodo soo lagama yaabo in dadkii dhabta ahaa ee dhibaatadaas geystay inay halkaasi ku baxsadaan oo laba dabageli waayo meesha waxaa waaye meel oo oo hawda oo ciidana waaye oo hawda oo waddadu ay dhex marto marka nimankaas dhagarqeebashan dhowr maray meesha soo galeen marka hadda oyagina waayo meeshii ay aagoodi ay u baxsadeen oo weli lagu daba jooga baabuur bay wateen ciidanka gurmadka markau yimiday iyo qolooyinka letooda raadkii daba kacay waana lagu raad joogaa xaqiiqaduna waa isla oyagi waayo markee meeshay deegaankoodii hayay u carareen ay jiraan waa gartay ma laga yaabaa inay dad kale noqon karaan ama shufto ah ama burcad waddada joogta ah maya maya burcad oo waddadaas istaagi karto oo sibin wadato wax ku tuuri karta ma joogto nimankaas dhagarqabeeta meelahaas dhowr mar soo galeen oo looga tuun qabay haddana oyagi waayo waa gartay marka mar haddii hore loo ogaa in waddadaas aad ku tuhumaysaan inay al-shabaab ku jirto maxaa loogu bareeray maristeeda waxaa loogu bareeray beryahan dambaa xoogay dib loo sikiyey marka waxaa la islahay xoogay yani haddaan awoodooda intan ma imaan kartaa laisdhaayay marka saakadii horey howdka soo galeen waddadana in beryahan la marahayo ogeedin labadan mar yani shalay iyo maanta la marahayo saasay ku xisaabtamayeen oo jidgoyna saas bay u galeen meesha waa garta waxaad ii sheegtay inuu hal askari ku dhintay ma jiraa dhaawac maya dhaawacna ma jiro dhimasho kalena halkaas askarana ma jiraan